أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا قد
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه قد اظلكم شهر القران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay bisha ramadaan qur-aanka la soo dejiyey hanuun asaba u ah dadka iyo caddayn iyo kala saarid xaqa iyo baadilka la kala saaro qofkii ka qayb gala oo soo gaara bishaas falyasumuha soom ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waajibiyey dadka muslimiinta ku waajibiyey inay maaragtay soomaan bishaas in ay bishaas soomaan ayuu alla ku waajibiyey wuxuuna yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa laydinku waajibiyey kuwii iimaanka laga helayo inaad soontaan sida loogu waajibiyey dadkii idinka horreeyeyba oo aysan arrintaas ahayn wax idinka maaragtay idinku gooniya ee fariidadan ayada ah ay tahay fariida qadiima ummadihii tagoo dhan lasoo wada martay oo saas loogu wada waajibiyey faa'iidada aad ka helaysaanna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay lacallakum tattaquun inaad taqwadii heshaan ayaa la filayaa haddaad soontaan waxaad helaysaan alla kacabsigii aad helaysaan alla kacabsigii ayaad helaysaan taasoo ah waxa qof kasta oo muslima inuu u noolaado laga rabo waxa uu ilaahay subxaanahu watacaala ummadihii naga horreeyey iyo annagabaa nagala dardaarmay ah walaqad wasayna aladiina uutuu kitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah ilaahay subxana watacala wuxuu leeyahay waxaan ummadihii idinka horreeyey oo kitaabka aan siiyey iyo adinkaba aan idinkala dardaarmay inaad alle ka cabsataan marka waa waxa ugu weyn oo ilaahay uu kala dardaarmay makhluuqan uu abuuray marka taqwadaas waxaad ku helaysaan uu leeyahay haddaad soontaan marka soonka faa'iidooyinka laga helaayo oo aakhiro iyo adduunba saamaynta weyn ku leh waxa u weyn cabsida ilaahay subxaanahu watacaala ayaa laga helaya soonka marka fadaaisha uu leeyahay lama soo koobi karo oo cajaaladan yarta ah lama koobi karo laakiin wax yar aan maaragtay aan maaragtay oo dadka caqligala baraarujin u noqda ayaan uga kaaftoomaynaa fadaaisha soonka waxaa fadli ugu filan inuu ilaahay subxaanahu watacaala min bayni alacmaal uu asagu isu nisbeeyey oo asagu uu isku abtiriyey markuu lahaa nabigu s- sala allahu alayhi waali wasalam qaala allahu caza wajalla kullu kullu camal ibni aadama lah ila siyaam camal kasta oo bani aadam leeyahayba an- camal kasta bani aadamku asagaa leh ilaa soonka mooye soonka mooye camal maasha kaloo dhan bani aadamku asagaa leh fa inahu lii wa ana ajzi bihi soonka anaa iskale anigaana abaalmarinay camal kasta ilaahay baa makhluuqa ka abaalmarinaya camal kastana ilaahay baa aslan amray laakiin soonku acmaasha wuxuu dheer yahay fawaa'ida waaweyn uu xambaarsan yahay iyo sida cubuudiyada uu ilaahay doonaayo ay uu kaamil noqonayso ayuu soonka ilaahay wuxuu dheeraysiiyey inuu naftiisa u nisbay oo yidhi anaa iskale anaan abaalmarinay mid uusan camalka iska lahayn ilaahay ma jirto mid uusan isagu abaalmaraynna ma jirto meel kaloo abaalmarin laga helaayo ma jirto asaga un kaliya alla agtiisa abaalmarinta laga helaya laakiin soonka ilaahay wuxuu ku fadilay inuu min bayni alacmaal uu ilaahay sheegtay oo naftiisa u nisbeeyey taas waa fadiilo weyn wey wuxuu yidhi nabigu sal alla alay salam wa siyaamu junna soonku waa gaashaan wuxuu gaashaan ka yahay macaasida ayuu gaashaan ka yahay maadaama la cariiriyey majaaridii shaydaanku marayay oo cuntadii iyo cabitaankii la xiray waxaa timid inuu soo soonkii gaashaan ka noqdo wax kasta oo macaasiya inuu gaashaan ka noqdo oo kaa celiyo sababtaa wixii kugu bixinayay shahwadii kugu bixinaysay inaad macaasida gasho oo dhan baad ka xabisan tahay oo naftaada aad ka celisay oo ahayd min adacaami washaraab dacaamkii iyo sharaabkii iyo muqadimaadkii jimaaca wixii dhammaabaad ka xabisan tahay marka gaashaanu wuxuu kaaga noqday wax alla wixii macaasiya gaashaanu ka noqday marka soonku waa gaashaan waa fadiilo kale wey inuu gaashaan ka yahay macaasida oo dhan waa fadiilo kale wey xataa iska dhaaf wax kale shabaabka markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu guurka kala hadlayay waatuu yidhi waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa qofkaan awoodi karin guurka takaaliiftiisa iyo qarashkiisa waxaa dushiisa inuu soomo fainahu lahu wijaa asagaa wuxuu u yahay goyn shahwadiiu jaraya ha soomku shahwadii ayuu jaraya laakiin waa goorma waa soonkii ilaahay looga cabsado subxaanahu watacaala soonka shahwada jaraya laakiin midaan ilaahay looga cabsanayn maqsuudkii ma oofinayo oo taqwadii lagama helayo marka soonku waa gaashaan faida kaana yawmu soomi axadikum midkiin soonkiisa maalintiisu hadday tahay buu yidhi nabigu maadaama uu soonku darajadaas weyn ilaahay agti ka joogo qof idinka midu hadduu soomo maalin falaa yarfud walaa yaskar yuusan rafad ku dhawaaqin rafad waxaa la yidhaha wax kasta oo jimaac u dhaweeya qofkaa la yidhaha rafad rafadaa la yidhaha wixii jimaac u dhaweeya jimaaca naftiisana waa lagu idlaaqa oo waa la yidhaaha yacni yuusan waxna jimaacan muqadimaadka jimaacana yuusan samaynin ha muqadimaadka jimaacana yuusan samaynin walaa yaskab yuusan qayli wax qaylo la yidhaha qofka saa'imkaa looma ogola ay maxaa yeele cibaadada uu ku dhex jiro ayaa waxay tahay cibaado loo baahan yahay inay xabisto qofka oy celiso oy ka celiso wax kasta oo qaylaha walaa yajhal jaahilnimana yuusan samayn fa in shaatamahu axadun aw qaatalahu hadday qof caydo ama la dagaasho falyaqul inii saa'im maratayn laba goor ha yidhaaha aniga waan soomanahay anigu waan soomanahay ha yidhaaha waladii nafsu muxamedin biyadihi midkay nafta maxamed gacantiisa kusugantaan ku dhaartay lakhuluufu fami saa'im qofka sooman afkiisa huuradiisa adyamu ka wanaag badan cinda allah alla afkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min reexil misk miskiga carabtiisa ka carfoonta afka huuradaas ka imaanaysa oo qofka sooman waxay ka carfoon tahay miskiga maalinta qiyaamaha walisaa'imi farxataan yafraxuhumaa buu yidhi markaa nabigu qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood oo uu farxayuu leeyahay idaa afdara farixa bifidrihi hadduu afuro wuxuu ku farxayaa afurka uu afuray waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi hadduu rabbigii la kulmana wuxuu ku farxayaa soomkiisii uu soo sooma ayuu ku farxaya rawa axmed wamuslim wanasaa'iy wa fii riwaayati lbukhaariy abi daawud waxaa ku jiray waladii nafsu muxamedin biyadih midkay nafta muxamed gacantiisa ku sugantaan ku dhaartay lakhuluufu fami saa'im adyab cinda allahi min riix ilmisk qofka sooman afkiisa huuradiisa ayaa maarata ka carfoon oo ka wanaagsan alla agtiisa miskiga carabtiisa yatruku dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu maxaa le wuxuu ka tegayaa cuntadiisi iyo cabitaankiisi iyo shahwadiisi ayuu min ajli aniga dartay uga tegay aniga dartay ayuu wuxuu uga tegay cuntaduu cunaayey iyo sharaabkuu cabayey iyo shahwadiis taasaa waxaa ka dhashay huuraa ka dhalatay marka abkii huura ayuu yeeshay huuradaas ku timid aniga daaca lay adeecayo darteed waxaan maaragtay ka fadilay yuu yidhi maaragtay carafta miskiga ayaan ka fadilayaa oo ka carfooya asiyaamu li waan ajri bihi soonka anaa leh anaana ku abaalmarinaya walxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waa toban laab oo kale laakiin xasanadan soonka lama yaqaano inta laga bilaabayo in la toban laabaayo waa jirtaa laakiin xaggee laga bilaabaya ayada ma waaxid baa laga bilaabi doonaa ilaa toban laab la gaarsiiyo mase boqol baa laga bilaabaya mase kun baa laga bilaabaya waa wuxuu ilaahay qariyey wa waa fadiilo kale oo soonku uu dheer yahay cibaadada inteeda kala dhan cibaadada inteedao kala dhan waa la yaqaanaa meeshay ka bilaabanayso tafdiilkaas min waaxid ilaa cashara min cashara ilaa mia min mia ilaa sabci mia wamaa fawqaha soo maha oo lasii laablaabo laakiin soonka maba la yaqaanba meesha laga bilaabayo lama yaqaano taas waa fadiilo uu qofka muslimka uu helayo marka uu soomo ilaahay subxaanahu watacaala fadaaisha uu soonka ku fadila waxaa ka mid a soonka iyo qariinkiisa inuu laba shafiic ka dhigay laba shafaacaysa inuu ka dhigay facan cabdillahi bni camrin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala alsiyaamu walqur'aanu yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama soonka iyo qur-aanku waa u shafaacayaan addoonka maalinta qiyaamaha soonka iyo qur-aanku waa laba qariin wey shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aan ayuu ilahay leeyahy labadaa qariin wuxuu ilaahay ka dhigay inay u shafaacaan qofka muslimkaa maalinta qiyaamaha yaquulu siyaamu soonku wuxuu leeyahay markuu shafaacayo ay rabbi manactuhu acaama washahawaati binnahaar fashaficnii fiih anaa u diiday maalintii cuntadii iyo shahawaadkiisii anaa u diiday anaa ka celiyey soonka uu soomayo dartiis ayuu iskaga daayay inuu cunto cuno oo biyo cabo oo shahwaadkiisa la yimaado oo jimaaciyo wuxuu raba sameeyo waxaa ka celiyey anigaa ka celshay rabbi yow marka fashaficnii fiih iiga shafaaca aqbal waxa aan kuu weydiinayo oo inaad u dambi dhaafto oo u naxariisato oo darajo sare aad geliso ilaahuga aqbal shafaacadaas saasaa soonku leeyahay wayaquulu lqur'aanu qur-aankuna wuxuu leeyahay manactuhu nawma bileyli fashaficnii fiihi habeenkii ayaa hurdada u diiday oo habeenkiibuu i akrinayay marka waxaan kaa rabaa allow inaad iga shafaaca aqbasho oo ninkaan waxa aan kuu weydiinayo aada maaragta isiiso fayashfacaani marka way shafaacayaan rawahu axmed bisanadin saxiix sheekhu alalbanina wa saxiix fi sanad jaami sagiir wuxuuna u nisbeeyey imaam axmed iyo dabarani maaragtay oo mucjab alkabiir ku wariyey iyo xaakim oo mustadrika ku wariyey iyo bayhaqi oo shucab aliimaan ku wariyey xadiidka marka xadiidku wuxuu xambaarsan yahay wax weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo ah inay soonka iyo qur-aankuba shafaacayaan qofka muslimkaa ee sooma soonkii uu ilaahay rabay ya oo ah inuu ilaahay dartii uga tago shahawaadkiisoo dhan bixillihaa wa xurmiha midda xalaasha iyo tan xaaraantaaba inuu ilaahay dartii uga tago hadduu sameeyo soonku waa u shafaacaya kadalika qur-aanku waa u shafaacaya hadduu habeenkii akriyo iyo maalin intaba laakiin habeenka ayaa wuxuu yahay hadyiga nabiga sala allahu alayhi waali wasalam in habeenkii lagu tukado qur-aanka ayaa hadyigiisu ah maalintiina qofka uu noloshiisa uu maaragtay la harjado camal marka soonka u dhigma maba jiraba cumuuman soonka fadaaishiisa waxaa ka mid a inaan camal u dhigmaaba jirin sida nabigu sala allahu alayhi wasalam uu yihi calayka bisawm fa inahu laa mithla lah soom baa dushaadaa wax lamida ma jiraan soom ayaa dushaadaa haddaad camal badsanayso soonka badso fa inahu laa mithla lah wax lamida ma jiraan soonka xadiidkaa sheekh albani uu soo yeelay fi sal jaami sahiir wuxuuna u nisbeeyey imaam axmed iyo nasai ibn xibbaan iyo xaakim oo mustadrika ku wariyey fadaaisha soomka marka gaar ahaan ugu soo aroortay waxaa ka mid ah iyaguna in dadka saa'imiinta ay jannada ku leeyihiin albaab ayaga u gaara albaab ayaga u gaara inay jannada kuleeyihiin waxaa ka mid a waxaa xadiidkaas wariyey sahl ibni sacad radiallahu canhu ayaa nabiga ka wariyey inuu yihi ina fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan jannada waxaa ku jira albaab magaciisa la yidhaha rayaan jannada sideed albaabay leedahay sideedda albaab mid kamida magaciisa waxaa la yidhahaa rayaan ayaa la yidhaha kii maaragtay wadaxa ama oombeelka ayaa la yidhaahaa waa laga wadaxaya albaabkaas yadkhulu minhu saalimuun kuwa sooman baa ka gelaya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha dadka sooma ayaa ka gala albaabkaas waa albaab ayaga u gaara laa yadkhulu minhu axadu hayruhum qof aan ayaga ahayn kama gelayso dadka sooman oo keliya ayaa albaabkaa ka gala yuqaalu waxaa la yidhaahaa ayna saaimuun kuwii soomana aaway fayaquumuun way istaagayaan laa yadkhulu fayadkhuluuna waa gelayaan laa yadkhulu minhu axadu hayruhum qof ayaga aan ahayn oo ka gelaya albaabka lama arko faidaa dakaluu hadday galaan ugliqa calayhim waa lagu xiraya albaabka waa la xiraya markay galaan waa la soo xiraya bas qof kale oo ka gelaya ma jiro waa fadiilo dadka saa'imiinta ay iyadana leeyihiin wey maalinta ayada albaab aan lala ishtiraagayn oo dadka saa'imiinta kaliya ay iska leeyihiin ayaa jannada albaabadeeda ka mid fadaaishiisa waxaa ka mid a waaweyn in albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta la xirxiro ayaa ka mid a fadaaisha uu soomku leeyahay facan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaal idaa jaca ramadaanu futixat abwaabu ljanna haddii ramadaan yimaado waxaa la furfuraa albaabada jannada ayaa la furfuraa marka ramadaan u yimaado waa lasii diyaariyaa albaabada jannada waa lasii furfuraa wagulliqat abwaabu naar naarta albaabadeedana waa la xirxiraa iyadana oo lama ogolaado inay furaato wasufidat shayaaiin shayaadiintana ayagana waa la xirxiraa waa la xirxiraya dadka muslimiinta marka waxaa laga doonayaa bishaan inay ku qaabilaan soo dhoweyn weyn ayagoo ka faa'iidaysanaya wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bishaan dhexdeeda yeelay oo axaadiista hadda aan kusoo marnay shafaacadii maaragtay taqwadii fadaa'ilkii faraha badnaa oo axaadiista hadda aan soo marnay ay xambaarsanaayeen waxaa lagu helaa iyadoo dadku ay si wanaagsan u qaabilaan bishaas iyadaa oo soonkeeda ay si wanaagsan ula yimaadaan haddaba bishan ayadaa soonkeeda muxuu ku sugnaanaya ama aadaabtiisu maxay tahay waa masalo wada maarmaana inaan aadaabta iyo wax bisha ku sugnaan lahayd aan ka hadalno aragtida horta xaggeeda bisha ramadaan aragtideeda iyo bisha shawaal labadaba waxaa ku xiran cibaadada soomka iyo cibaadada afurkaa ku xiran waa laba cibaado oo waaweyn cibaadada soomka iyo cibaadada afurkaba waxay ku iranyihiin ku xiran yihiin aragtida hilaal ramadaan wa hilaal shawaal sidee bay marka aragtidaas ku sugnaanaysaa fi sharc sidee aragtidaas ku sugnaanaysaa aragtidaas waxay ku sugnaanaysaa inay ka markhaati kacaan laba nin oo muslima oo cadaaladu saaxiiba yani wanaagsan sida nabigu yidhi sala allahu alayh wali wasalam suumu liru'yatihi wa afdilu liru'yatihi u sooma bisha aragtideeda ku afura bisha aragtideeda wansuku lahaa u xisaabiya ayada xisaabsha la socda macnaha xisaabta oo cibaadadiinaas xisaabta bisha la socda fa in qumna calaykum haddii laydinka daboolo fa akmiluu halaatiina soddon buuxiya fa soddonka yani bishacbaan buuxiya fa in shahida shaahidaani hadday laba ka markhaati kacaan fa suumuu wa afdilu sooma oo afura hadday laba qof ka markhaati kacaan bisha aragtideeda fa suumuu wa afdilu sooma oo afura bishii shawaal iyo midda ramadaan labadaba wata hadday laba qof oo muslima oo caadila ka markhaati furaan inay bishii ayagu arkeen waxa weye waana lagu soomayaa waana lagu afuray rawahu nasaa-i wa axmed wadaara qudnay wasanadu xasan xadiidka waa xasan waxaan ayana qarsoonayn qofka keligiiya labada shahaado meeshii lagu aqbalay inaan la diidaynin shahaadada keligeeda inaan la diidayn ayadana haddiiba laba shahaado la aqbalay ma tusinayso inaan shahaado keligeed la aqbalaynin oo bisha aragtideeda aan lagu aqbalaynin laakiin shaaficiyadu way kala saaran ayaga oo waxay leeyihiin bisha ramadaan aragtideedana labaa la rabaa waxaan dhihi lahaa midaa ku filan midda shawaalna labaa la rabaa macnaha dadka ayaa fududaysanaya aragtida maaragtay shawaal waa fududaysanayaan oo waxay u degdegayaan inay maaragtay afuraan saas darteedaan adkaynay leeyihiin xadiidkanay daliishana laakiin waxaa sugan xadiid kale isaguna ibn cumar laga wariyay radiallahu canhuma inuu yidhi taraa annaasu dadka ayaa istusay alhilaala bisha dadka ayaa bisha istusay waagii nabigu joogay faakhbartu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaan u sheegay anii ra'aytuhu inaan anigu arkay baa nabiga u sheegay fasaama wa amara annaasa bisiyaamihi waana soomay dadkana wuxu amray inay soomaan markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa wax farqiya uma dhexaynin shahaadat arajul wa shahaadat arajulayn waxba farqi uma dhexaynin haddoo nin bisha arka waa amraya in la soomo hadday laba arkaanna waa amraya in la soomo wax farqiya oo labada bilood udhexeeyana ma jirto madhabka abu zawr ayaana raajixa fi lmas'ala oo qaba shahaadatu rajul alcadl alwaaxid takfii fi ru'yati alhilaalayn labada bilood aragtidoodaba hal nin oo shaahid oo caadil ah ayaa ku filan buu leeyahy abu thawr waana asaxu lmadaahib fi hadi lmas'ala masaladaas asa asaxu lmadaahib waayahay marka aragtida waxay ku sugnaanaysaa waa sheegnay hadda khalaas ma loo baahna ee dadka dhan wada arkaan looma baahna hal nin hadduu arko fadaaka min bayn almuslimiin nin kaliya hadduu arko khalaas ay nabiga oo loo imaanaya sala alla alay slam waxaa la dhahay bishii aan aragna wax kale ma weydiinaynin islaamnimadoodu warsanaya kaliya markay islaamnimada u sheegaan khalaas haye hala soomo xataa maalin maalmaha ka mid a dharaarti iyadoo la joogo duhur la joogo ayaa niman yimaanina shala kale aan bishii soo aragnay markaasuu isla saacaddaas amray inay afuraan hadda afura wuri berina musallada noota hay haddana afura waktiga dhul kala joogo hadday caamada maanta joogta ala waa dii lahayeen waa iska dhamaystirayna waa iska dhamaystirayna leanna ogaado maaha wuxuda iyaga mufti ogaado maaha waa soo gaaray waay masalada anaa saasaan dadkii ka soo gaaray ayaad masalada tahay wuxuu yii hadda afura markaan afura berina musallihii noota ciida ha xukunka meesha nafteeda nabigu kama nuuxinay marka wahaakada bisha aragtidoodu dadka dhan in arkaan maaha gobolada dhan in laga arkaa maaha dawladda dhan inay aragta maaha dawladda meeshaa degano inay aragta maaha waa dadka muslimiinta aragtidooda ha qof kamida hadday aragto oo cadli ah khalaas aragtidii waa sugnaatay aragtidii waa sugnaatay xuduudan maaragta juqraafiga iyo maaragta roobka isaga xiran wax shaqaa ay kuleedahay bisha lama arko hay calaamada labaad oo bisha ay ku sugnaanayso waa sida xadiidka nooga cadba ikmaal cuddati shacbaan salaatiin hadda maanta maantadan aan joogno bishu waa sagaal iyo labaatan ya iyo wax kale maanta bishu sagaal labaatan wa yaa leh xagee lagu arkay yaa sheegay ma ra-aw ya kalandar ah kalandar calaama maahan ee yaa sheegay bisha aragtideeda annaga galabtii aan aragna bishu waa weynad sheekh annaga habeen sabti soo gala aragno waxaao kala meeshaasi tahay iyadoo iftiin leh ya galab sabti soo galaya jimcana soo tira aragto ninkaan guriga ka yimi istana kuwa haato beriyaa kuwa sama galab sabtiaad aragteen lakin galab jimcaad aragteen waa ko yaa kala haya wax kala yaa haya idaacadaha mala dhegeysta idaacadaha mala sheegaya wax idaacada yaa dhegeysta wax idaacada idaacadaha muslimiinta ya maya kuwa muslimiinta cumuum caalamka ya aniga jimcaan dareemaya in in la sheegaan dareema galab jimco sooma in la arko maya galab jimco makaa le habeen jimco habeen jimco soo gala xalo kale ha ya
madiina laga arko soo kuyaala ay soo sheegay jirnihi aragnay sabiga aragnay su-aal su-aal kale saaka yaa ujeeda saaka musabax saaka ya adinku aragtay saaka jimcaha calaa kulli xaal bishu maalinta ay sagaal labaatan tahay waa halka maalin oo la rabo in bisha la fiirsho bishu laba fiirin ma leh hal maalinay fiirinta leedaha bis waa maalinka sagaal iyo labaatan maalmood maalinta u dambaysa ay sagaal iyo labaatan tahay habeenkaas soddonka ay tahay waa la fiirinaya haddii la arko muslimiinta wax kamid oo arkaan yaa subaxa dambe waa lagu soomaya subaxa dambe waa lagu soomaya haddii wax muslimiinta kamid a oo arka la waayo oo aan la sheegin ya subaxa dambe hadal la-aana la sooma fiiro dambe loo laaban maayo maanaa galabtaan fiirayna soddonaan buuxino waana fiiraynaa ma jirto waxleeda mar haddaad soddon buuxiso fiiro dambe kuuma harin ay diyaarso wixii aad ku soomi lahayd waa ku dhammaatay tiradaas tiro dambe ood sugtaa kuma taal marka maalinka asaga ah waa maalinta lagu magacaabo yoomushakiga lagu magacaabo in aysan wax ictibaara lahayn waxaan la kala sheegayo aragti aragtidaana xadiidka laftiisa xujo u yahay sababto ah ma dhici karta maalinna in anaga yoomushaki yaadan maalinna xijaaj laga yeesho maalinna ingiriis laga yeesho maalinna yaman laga yeesho hada laa yasix wax suuragelaya maaha hal maalin waaye bay muslimiintu wada leeyihin idan aragtidu waxa weeye waa halkaas maalin sagaal iyo labaatanka maalinta dambena ciddadii shacbaana dhammaatay waa la soomay waaya soomku wuxuu leeyahay laba rugniuu leeyahay laba rugni ayaa soomku leeyahay oo haddii labadaa rugni la waayo wax soona ma jirayaan eber buu noqonaya laba rugni rugni waxaa laga faa'iidayaa oo laga faa'iidaystay macnihiisa lugawiga ah oo ah al imsaak in la afhaysto macnahaas oo sharciguna sidiisa u qaatay laakiin wixii mutacalaqa ahaa uu xadiday oo uu yiri alimsaak fi nahaari ramadaan can idacaami wsharaabi wljimac maalinta ramadaan in laga afhaysto sharaabka iyo dacaamka iyo jimaaca wax la cuno iyo wax la cabo iyo jimacba in laga afhaysto maalinta ramadaan taas waxaa laga faa'iidaystay macnihiisa xagga luqada macnaha labaad u leeyahay waxa weeye anniya waa niyada wey macnaha labaad waxa weeye niyada macnaha labaad waxa weeye niyada waxaan rugniga labaad waa niyada oo asigana laga faa'iidaysanayo xadiidkii nabiga sala allahu alayhi waali wasalam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah waa xadiid abu daawud iyo ibnu khuseyme bayhaqida ay wariyeen sanadkuna saxiixa qofka aan go-aansan inuu soomo berri waabarka ka hor soon buu leeyahay ma jirto qofkaas inta aan waagu baryin waa inaad go-aansataa inaad berri soonto waa inaad go-aansataa inaad berri soonto intaan waagu baryin waabarka waxaan u jeednaa waabarka salaada ku gelaydaan ujeedna midka salaada ay ku gelaydo oo dhulka dhan ku faafaya jihadaas oo maaragtay gaduudan midkaasaan ujeednaa faafaya dhul ku fidsan oo caradu iftiimaydo kaas marka la gaaro waxa weeye qofku waktiga ka horeeya laga bilaabo ayu juz-in min ajzai lleyl oo dhan maqribka markuu tukado laga bilaabo ilaa waktigaa laga gaaro juz kamida waa inay kusoo dhacdaa oo go-aansadaa berri inuu soomo waa inuu go-aansadaa waa ka waayahay niyadii way marka kaas haddii la waayo mid kamida labadaa rugni soon ma jirayo niyada ayada ah wax lagu dhawaaqayo maaha qalbiga waay man lam yajmic caleyh ajmaca yani waa cazima caleyhi waa go-aansaday waay riwaayadda kale man lam yubayit ay leedahay qofkaan ku seexanin waay ha qofkaan ku seexan oo go-aankaas aan ku seexanin way marka dhawaaqan la akraayo oo maqribka marka laga baxo dadka ay u meegaayaan wax raad leeyahay lama arko waxba kama jiraan waana bidca dalaalayo kullu bidcatin dalaala bidco kastaaba waa baadiya uri nabigu alayh salaatu wasalaam hay nabiga lagama hayo oo ummadda u noogsha oo yihaha nawaytu sooma qadim can adaa'i fardi shahri ramadaan gebgabkaas wax nabiga ka dhacay maha alayh salaatu wasalaam khalaas waxay saa gaabsanaysaa inaad go-aansatay caawa wa khayru lhadyi hadyi muxamedin sala allahu alayh ali wasalam haddaad si kasta khayr u raadi maarto khayrkii nabi maxamed ma gaari karti khayrkii nabi maxamedna wuxuu kusoo dhammaaday inuusan ku dhawaaqin ee uu go-aansaday kaliya adna go-aanso iskana daawakaa galada akrayda waxba nafci kuuma laha bal waa lagu soo raacanaya ku darista addiinka ku dartaa lagu haysta ha ku darista addiinka ku daraydo waxaan ayaga waa lagu haystaa maxala diinkii nabigaad bedelaysa aragtida bisha marka wax la yidhaha ikhtilaafulmadaala waxay ictibaar leedahay lama arko waxay meelaha la humbursaayaan ikhtilaafulmadaala kala gurayaan waxay xujo ay u haystaana lama arko waxayba leedahayna lama arko sababto ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisa ilaahay subxaana watacaala waa ogaa inay ummaddu sidan u kala diganta inay faaruq faaruq leeyihiin oo ay kooxa kooxa yihiin oo ikhtilaafulmadaala u jiro oo maaragtay qolana bishu mara soo baxdo qolo kale mar kale usoo baxdo haddana kuma darin diintiisii kuma usan darin saas darteed wax ictibaara ay leedahay ikhtilaafulmadaala marka haddii ikhtilaafulmadaala ay ictibaar yeelato afgooye ikhtilaafulmadaala gaar oo leeyahay afgooye xamar laba ikhtilaafulmadaalic bal cadna ikhtilaafulmadaalic kalewa baydhabana waa mid kale gaalkacyana waa mid burcana waa mid hargeysana waa mid waxaan aad isku koonfuraydiin oo soomaaliya la yidhaha wax ka jira maanta baydhaba rubax saacay ka dambayda xamar salaada maqrib rubax saacay ka dambayda yaa diidi kara man yukhaalif wax ka jira lamaanta wax ikhtilaafulmadaal aal lamaanta waxaa jira kaliya suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi waray muslimow bisha aragtideeda ku sooma aragtideeda ku afura ummadda dhan aa lala warramaya oo nabigu uu nabi u yahay ayaa lala hadlaya ummaddaas ayadaa waxa weeye bishaas markay arkaan waa inay soomaan qof ka mida hadday aragtana xujadii waa suganta waayahay qofka muslimka soomkiisa wuxuu ka bilaabanayaa fajr saadiq ayuu ka bilowdaa wuxuu ku dhammaadaa guruubi shams qoraxda dhicideeda marka uu fajr saadiq dhasho oo salaada la adimo ayuu ka bilowdaa wuxuu ku dhammaadaa qorxadhaha ayuu ku dhammaanaya sida ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila lleil wax cuna oo wax ada ilaa uu idin caddaado dunta cad ay dunta madow idinkaga caddaato oo waabarka ah waabarkii baa labadaa loo kala saaray midka cadu waa fajr saadiqa wey markaa dibadeedna soonka dhammaystira ilaa habeenkii laga gaaro nahaari ramadaan marka wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay min alfajr saadiq ilaa guruubi shams salaada waabarka lagu gelayo ilaa qoraxda ay ka dhacdo maalinta ramadaan wey haddii ay qofka muslimka oo sooma oo soomaya galaas biyaa ama sharaab oo gacanteeda ugu jiro waxaa u banaan inuu cabo wax ka maqnay ayadoo la arag maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ugu naxariistay addoommadiisa sooman nabiguna sala allahu alayh waali wasalam arrintaas lafteeda asoo ka warraa wuxuu yidhi idaa samica axadukum annidaa walinaahu fii yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu haddii adinka uu maqlo qofkiin hadduu maqlo qofkiin adinka weelkiina gacantiisa ku jiro yuusan iska dhigin isagoon dantiisa ka dhammaysan ha halkuu ku yaallaa waad haysataa addunkina waad maqashay waa la wadaa weli waa la wadaa ashhadu an laa ilaaha illa allah dushaada ku socotaa waa wadaysaa waxa caanahaaga biyahaaga shaahaaga waxaad garta kulli waxa gacanta kugu jira caanas abu daawud iyo mujarid inta waa waraya xaakim iyo bayhaqi iyo axmed sanadkuna waa xasan naadada marka waxaa laga wadaa adinka labaad ayaa laga wadaa oo fajr saadiqa uu leeyahay waxaana markaati arrintaas oo sii cadaynaya in arrinku sidaa yahay xadiidkii abumaama abu umaama wariye radiallahu canhu qaala uu yihi uqiimat asalaatu walinaau fii yaddi cumara salaadii baa la aqimay buu yii waa la adimay maaya adinkii waa la adimay labadii ragcad sunnada waa la waday aqimaabaa la galay cumarna waalkiiya gacantiisa ku jira radiallahu canhu qaala wuxuu yihi ashrabuha yaa rasuul allah nacagaa rasuulka allow salaadii alaaqimaya nacagaa buu yii qaala nacam fasharibha u cab haa uu yidhi cab waa caba isaguna salaadii alaaqimaya akrajahu ibnu jariir min dariiqayn canhu fahabata taa marka waxaa ku sugan ana alimsaaka can idacaami qabla duruuc alfajr saadiq dad badanaa waxay sameeyaan intaan waabarku dhalanay cuntada iska daayaan ama waxayba yidhahaan maaragtay lix saacaan iska suxuuranaa annagu yaa kuwo kale waxay leennay waxaan ku daya nus saac ka hor intaan waabarka la gaaro nus saac ka hor ayaa aniga aan suxuurtayda laysaa maxaa yeele hadhow waxaa iska kaygelaya saas darteed ma doonayo in soonkayga waxga galgalaan saasay yidhahaan warkaas isagaa bidcawa waxba kama jiraan waxuu diinta raadku leeya maarka haddaad cuntada haysato markaas wax gacantaada ku jira la adimaayo oo cunay waa nacabaysa khalas xaajadaada ka obsanaysa soomku marka aadaabuu leeyahay aadaabtiisa waxaa ka mid a suxuurta ka mid a nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurta baraka ku sugan war suxuurta oo suxuurta cuna baraka ayaa ku sugan rawa lbukhaariy wa muslim waxaana la sunneeyaa in suxuurta la dibdhigo ayaa la sunneeyaa oo mar dambe la suxuurto oo waagu soo dhow yahay zayd ibn saabit radiallahu canhu qaala qaala wuxuu yihi tasaxarna maca rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaa la suxuuranay buu yiri uma qumnaa ila salaa dibadeedna salaadii baan aadnay qultu aaro kam kaana qadru qadru maa baynahuma intii udhexaysa meeqay ahayd baa yiri qaala hamsiina aaya konton aayadood intii la akriyay buu konton aayadood intii laga akriyo meeqa waa konton aayadood konton aayadood intii laga akriyo waxaan u malaynaa rubac sac kan badan haddii la dheereeyo waa rubac sac ya intaasaan usoo jirsanay buu yiri kaliya bas salaadii subax markaas waxba salaadiyaan aadnay guriga iyo hadda masjidka nabigana waa isku dheganayeen waa ogtihin taas maarufin marka waxaa la suneeyaa suxuurta in la dibdhigo suxuurtan lix saac la suxuuranayo ma jirto sagaal saac ma jirto toban saac adiga nus saacano haddaad ugu dheeraato salaada iyo suxuurta inta udhexaysa nus saac ha ahaato ha maca cunitaankaaga iyo salaad su-aadkaaga iyo weysadaada nus saac ha isku ahaadeen waxa dhan aadaad dibdhigaysa aadaabta maaragta soonka uu leeya waxaa ka mid a taxjuul sidri afurka in la dedejiyaa ka mid afurka in la dedejiyo faqad qaala sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yihi laa yazal laa tazaalu ummatii calaa sunnatii ummadaydu sunnadayda kama zuulayaan buu yidhi sunnadayday ku sugnaanayaan maa lam maa lam tantadir bifidriha nujuuma haddaysan afurkeeda xidigaha la dhowrin yaa sunnadayda ka zuuli maayaan hadday afurka xidigaha la dhowraanna falaysuu calaa sunnati nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga sunnadiisa kuma jiraan dariiqadii nabiga ma hayaan dariiqatalyahuudi hayan ay mar hadday xidigaha la dhowraan ibn xibbaan lagu wariyey bisanad xasan saxiix ayuu ku wariyay xadiidkaas wuxuu sunaynaya xadiidku sheegayaa in la dedejiyo afurka afurka in la dedejiyo nabiguna saasuu ahaan jira sala allahu alayh wali wasalam xataa waatay maalin maalmaha ka mida oo ninkii saxaabiga yiri muadinkaahi qoraxdii weli ma dhacan ida aqbala leylu min haahuna wa adbara nahaaru min haahuna wa afdara saaim wagarabat shamsu faqad afdara saaim haddii habeenkuna halkaa ka yimaado qoraxdii maalintuna xagga u dhacdo oo qoraxdu dhacdo khalaas qofkii soomanay afurgi hadda cirka maxaa noo muuqda wax gaduuda cirkaas meel kaga muuqda meel gaduuda ya ma la arkaa lama arko markay qoraxdu dhacdo jihadaana dhan waa gaduudanaysa kol hada waxaasoo dhan gaduuda qabaya gaduudkaas qabtaa wuxuu calaamo yahay inay dhammaatay maalintii oo qoraxdii ay dhacday khalaas waa la afuraya hadal dambe kama jiro xidigada dhowra xidigiin ma soo baxan iyo iftiin ma la arkaayo awaa weli waa iftiimaya wax jira maha waxas marba haddaan aryaamadaas isbedel ku aragno hawadaas oy sidaa u gudwento khalaas qoraxdiina dhacdo ya oysan muhim noqon qoraxdi dhacide qoraxdi aysan madno noqon iyadii khalaas waa la afur wacan abi hurayrata radiallahu canhu xidiga fiirinta marka xidigaha la dhowrayo inay sunnat alyahuud tahay dada hadda xoogaa ay qariibsadeen markaa waa sunno yahuudeed dada xoogaa qariibsada inay sunno yahuudeed tahay xadiidkeedaan keenayna iyadan xidiga fiirintaas abu hurayra radiallahu canhu wuxuu yihi ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala laa yazaalu diinu daahiran diintu mid sarraysa inay tahay kama zuulaysu yiri maa cajala annaasu lfidra dadku intay afurka dadejinayaan liana alyahuuda waalnasaara yuakhiruun yahuudda iyo nasaaradu waa dibdhigayaan ayagu hay ayaga ayaa sunnadaas lahaa waa yahuuddii iyo nasaaradii soomi jiray kuwa maanta joogaa maba soomaanan malaynaya yahuudda maqan laakiin nasaarada nasaaro soomta ma maqlad ma jiraan nasaaro soomta ya ma sooma ha ha waxyaaba xoogaa caafimaadkay fiirsaaymda marka yahuud iyo nasaara dibdhigaaya marka waxaa dibdhigaaya afurka oo xidigaha fiirinaya yahuud iyo nasaaray ahayn dadka muslimiintaahu ma qabin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu rasuulka u ahaa ma qabin idan dhaqanka yuhuudda waa inaan iska baabi'inay nasaarada oo aan dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam la qaataa oo markay qoraxdu dhacdada hore laga afuraa nabigu sal- weliba casrkana waxaa la rabaa inuu noqdo qabla salaati almaqrib intaan la tukan in la afuraa la rabo sida nabigu ahaa sala allahu calayhi wasalam uu tukan jiray maaragtay markuu afuro dibadeed ayuu salaada tukan jiray xadiidkan waxaa wariyay imaam axmed iyo abu daauud ayaa anas ka wariyay sanadkiisuna waa xasan idan waxaa la rabaa an yakuna alifdaaru qabla salaati almaqrib ayaa la rabaa horta ha la afuro si fiixana loo afuro ya waxba yaan la degdegin markii la afuro masaajidka la iska tago ha la dukado masaajiddu muadiniinta waajib bay ku tahay inay sunnada ku dhaqmaan ayaga laftooda waajib ku tahay inay sunnada ku dhaqmaan ay sunnada ilaaliyaan oo ay dadku markay u adimaan aysan aqraada la ordin ay sugaan dadka hota ha afuraan maaragtay gaajada bacda shay ha iska khafiifiyaan biyaha adoo qara ha cuno xoolo aysan buus iyo rugta ha cuno dibadeed ha markaas kadib salaada laga xadiidka faa'iido weyn ayaa ka muuqata faa'iidaha waxa weeye in islaamku uu doonayo oo dadka muslimiinta ka doonayo inay diintan ka dhigaan mid muuqata inay ka dhigaan diintooda inay muujiyaan ayagoo ay daahir ka dhigaan seebay uga dhigayaan waxay uga dhigayaan bimukhaalafati aladyaani min qablana dadkii naga horreeyay diimahooda inaan khilaafno ayaa looga dhigaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam in badan in badan ayuu ku alceliyey khaalifu lyahuuda wanasaara yahuud iyo nasaara khilaaf mukhaalafada marka nimankaas waxa weeye waa aslun min usuul lislaam islaamka usuushiisa mid kamida wa in nimankaa la khilaafo dharka lagu khilaafo cibaadada lagu khilaafo mucaamalaadka lagu khilaafo wax kasta ayaga laftooda yaabay sida lagu khilaafa ay yidhaaheen wallah ninka waa la yaabnay dhen wax kasta amarkaya kamidaba waa lagu khilaafay dhen wax anaga umuurteeda kamida haddooba arko waaba kii lagu khilaafay dhen ninkaan maxamed leedah bal herkaasu nabigu gaarsi nimankaa marka in laga fogaado waayo dhaqankooda laga fogaado oo cibaadada yada gaar ahaan weliba cibaadada aad iyo aad loogala fogaado ha oo sunnadii nabiga lagu sugnaado oo mar hore la afuro suxuurta la dib dhigo saasaa la raba aadaabta aadaabta soomka uu leeyahy waxaa kamid a alkafu cama yatanaafa macsiyaan soomka waxyaalaha anfinaya in laga fogaado iyagana faqad rawa ljamaacatu ila musliman can abi hurayrata radi allahu canhu waxay ka wariyeen ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi qofkaan ka tegin qowlka beenta iyo ku camalfalkiisa falaysa lilah xaajatun fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahu dan alla kama laha inuu ka tago cuntadiisa iyo sharaabkiisa hay beenta qofkaan ka tegin idan beenta isku dirka xanka fiirada maaragtay wixii ilaahay kaa xarimay fiirintooda urinta wixii alla kaa xarimay urintooda muxaramaadka maa mucaamalaadka xaaraamta waxaas oo idil waxaa la rabaa qofka muslimka inay ka fogaataa la raba ha awalba xaaraam soo kama ahayn marka soonku yimaado xurmadiyaa lalaalaabmaysa waa sii adkaanaysa aad iyo aad usii adkaanaysa marka qofka inuu ka fogaadaa la raba waxaas oo idil uu soonka iska fogay oo soonkaaga uusan noqonin cuntadii iyo sharaabkii iyo naagihii baan iska daynaya uusan noqonin ya waxaa jira wax kale oo soonka kaa baabi'inayaa jira ha waxaa kaa baabi'inaya been aad sheegtaa kaa baabi'inaysa waxaa kaa baabi'inaya xan aad waxnadto waxaa kaa baabi'inaya isku dir aad wax isku dirto waxaasoo dhan way kaa baabi'inaya marka waa inaad soonkaaga aad waxaasoo dhan ka ilaashataa wey qofka muslimka waxaa kaloo loo suneeyaa oo aadaabta soomka ka mid a iyana inay rumayato inta ay sooman tahay inta aad sooman tahay waad rumayanaysaa wax farqiya oo udhexeeyana lama arko maalinta bilowgeeda iyo aakhirkeeda waxaana ay leeyihin bacda zawaal xataa alimaam turmudi raximah llah wuxuu yihi fi kitaabihi kitaabkiisa sunanka wuxuu ku yihi walam yara shaaficiyu bisiwaaki awala nahaari waakhira basan basan imaam shaafici rumayga la rumayda uma arkin uu yidhi maalinta bilowgeeda iyo aakhirkeeda wax dhibaataa uma arag kuwa waxay sheegaan inay shaaficiyiin hadda sheegtaan shaaficiya mahay leeyihin imaam shaaficina sidaan u aha rumayga uma arkin wax baasa maalinta bilowgeeda maalinta aakhirkeeda marka waa la rumayanaya qofka waa inay rumayataa waa loo suneeya inuu rumaydo waxaa kaloo loo suneeyaa qofka inay deeqsi noqotay waxdaabaday wax bixiso waxaa kaloo kamid ah aadaabta waaweyn oo soonku leeyahay qur-aanka in la akriyo weliba labadaas mas'alo waa laba mas'alo oo aad iyo aad u adag fi siyaam inta la sooman yahay nabiguna sala allahu alayhi waali wasalam sida ibn cabbaas uu ka wariyey wuxuu ahaa dadka midka ugu daagsan ah wuxuuna ugu daag badnaa markuu ramadaan ku jiro marka uu jibriil la kulmaayo jibriilna wuxuu la kulmi jiray habeen walba oo ramadaan ka mida markaasuu qur-aanka la akri jiray qur-aanku la muraajacay jiray nabigu marka sala allahu calayhi wasalam dabaysha khayrka lala diray waa uga degdeg badnaa deeqda iyo qur-aan akrinta intaba marka soomka waxyaabaha la rabo in laga faaidaysto wax ka mid a in wax la deeqo oo wax la bixiyo oo qofkii alla waxsiiya ay wax bixiso kii ilaahay waxsiiye qur-aanna baren inuu qur-aankiina ku daro kii kalena uu qur-aanka xoojiyo oo qur-aanka maaragtay la diraaseeyo bishaas laga faaidaysto sida nabigaba jibriil uga faa'iiday jira bishaa diraasadeed aadaabta samka waxaa ka mid a inay qofka cibaada ku dadaasho fi lcashri alawaakhir mar ramadan tobanka dambe ramadaan inay ku dadaasho maxaa yeelay caaisha radiallahu canha waxay nabig waxay tiri nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa ida dakhala alcashr alawaakhir axya leyla habeenka inuu nooleeyo waayqada ahlahu odiisana uu kiciyo washadda almizara hoos guntigana uu adkeeyo yani cibaadada ayuu aad iyo aad ugu xayila jiray wey cibaadadu aad ugu badi jiray maaragtay tobankaas habeen riwaayadda muslimna waxaa ku jirtay sidoo kale kaana yajtahidu fi alcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fi gayrihi tobanka dambe wuxuu ku dadaali jiray nabigu waxuusan ku dadaalin inta kale tobanka dambe waa tobanka la filaayo leylat alqadri inay ku jirto marka dadaal dheeraada ayaa la rabaa in la labalaaba la rabaa wixii aad labaatanka kale soo samay jirta haddaad qur-aanka soo badi jirto qur-aanka inaad sii badiso haddaad deeqda badi jirto inaad deeqda sii badiso haddaad tasbiixda iyo dikriga badi jirto inaad badiso saasaa laga raba wa akhiiran marka u dambaysa waxaan hadalkay kusoo koobayaa waxyaaba dad badan oo caama ay u haystaan inay soonka jebiyaan oo aan soonka jebin dad badana waxay u haystaan inay soonka jebiyaan luqluqa iyo sandaarsigaa ka mida dad arkaysaa markay weysanaya aan luqluqanayn oon sandaarsanayn luqluqa iyo sandaarsigu weysada soonka ma jebiyaan laakiin waxaa la diiday in lagu xeel dheeraada la diiday in laysla jacariiriyo ilaa uu joofka galo ayaa la diiday laakiin ayaga lama diiday nabiga sala alla alay slam uri baalin fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow sandaarsiga inaad sooman tahay mooye saasaa layska rabaa marka inaan lagu xeel dheeraanin laakiin aan laga tegin sandaarsiga iyo luqluqa labaduba waa waajib fi lwudu sida bacd alaima ay qabaan bacdiga kalena waa muakaday leeyihin waa aad adagta idan lagama tegi karo waa la sandaarsanaya waana la luqlanaya soonkana ma jebinayaan sidoo kale waxaan soonka jebinayn toodinka ma jebinayo axaadiis waa jiraan qaar dhahayo waa jebinaya laakiin waa la nasqa sida saxiixa xadiiskii nasakhaayana anas xataa wariyey midkii uu nabigu istoobayna ibn cabaas baa wariyey imaam bukhaarina wuu washay sidoo kale waxaan maaragtay lagu afuraynin cuntada in la dhadhamiyo cuntada yaa ii dhadhamaya dad laad arkaysa qaaraa maqaayado ka shaqeeya ama guryaha ka shaqeynayaan yaa cuntada ii dhadhamaayo wala dhadhamada sheekh soonka kuma jabo cuntada la dhadhamiyo soonka kuma jabo waa kan ibn cabaas radiallahu canhu wuxuu leeyahay laa ba'sa an yaduuqa baas ma laha inuu dhadhamiyo alkhalla khalka khalka dhanaan aw shay-a ama shay kale maa lam yadkul xalqahu wahuwa saa'imun hadduusan dhuntiisa gelin waxba baas male ila dhadhanku mugta dhunta maa mugta waa carabke carabkaa la saaray carabka uu saari karaa macaan dhanaan qaraar wuxuu rabo soonku kuma jabayo sidoo kale waxaan soonka ku jabaynin indhakuusha ahe indhakuusha iyo sibirka oo kale iyo waxay yidhaha qaarkood indhakuusha iyo sibirka ee diba barsada dhuntaa laga helaa dhadhankiisa waa la dhadhaminayna ha la dhadhamiyo haddii la rabo ahe indhakuul inta la marshay soo kuma jibayo marka qofku waa indhakuula kartaa iyadoo sooman wax baasa oy leedahay maalka waxaa la mid ah iyaduna xuqnadana waa la mid xuqnada wixii aan joogka soo gaarayn sumboosta ha ahaato qofka dabada laga geliyo hadday rabto yani daawo darteed loo gelinayo hadday rabto ha ahaato cirbad lagu duraayo qofka oo linta daawi loogu duraayo ayadana ma jebinayso sidoo kale waa waxaan jebinaynin san iyo dhaga iyo far la gelshay oo dadka qaarkood leeyihiin sankii oo dhaga gelshay faraa la gelshay waxaasoo dhan ayada soonka kuma jab weligaa dhukayga iska bixi inta kugu jirta dhegtaada ka safay wax kaa jabaya lama arko oo soon sidoo kale waxaan soonka ku jabaynin ee qabowsi qofka uu qabowsado kuma jabayo mara qabow oo madaxa saarta kuma jabayo qubays oo qubaysto oo isu soo qaboojiyo soonkii markuu ku kululaado kuma jabaayo kulli waxaasoo dhan waa u banaan yihin hay waxaan ay leeyihiin maaragtay bacdada waa lama qubaysa karayo wax jira maha hay wax jira maha xasan basri wuxuu yihi laa ba'sa bilmadmadati watabarudi lisaaim wy qof sooman ya lugulo iyo qabowsiba baas ma lahu hay bal anas wuxuu laha jira le barkad uu markuu kululaado galo yalab iska yiraah isku soo qabaji ilaaji haddaa guriga iska barkad isaga samaysa laa bas oo markaad kululaato aad gasho ood soo qabowsato ha keliya waxa la diidaya waa in joofkaaga ay galaan way waxa la diidaya ha wax cunto ku noqda ama sharaab ku noqda inay galaan ayaa lagu diidaya marka qofku inuu qabowsado oo kulaylka iska qabowjiyo wax baasa oo ay soonka uleedahay lama arko marka muxaadaradii waa idinku darfagooyey intaasaan laakiin isaga soo gaabsanaynaa wabilahi tawfiiq ha ictikaafka la yidhi kelima ka dheh ictikaafka horta qur-aanka waxaa ilaahi subxana watala u leyahy wa antum caakifuna fi lmasaajid adinka oo masaajida ku ictikaafsan haweenka ha u dhawaanin aimadii waxay yidhahan marka aayaddu waxay sheegaysaa masaajida dhanay xamiimaysa masjid walba in lagu ictikaafi karay xamiimaysa waana sida kutubahooda ku wada taalla fuqahada kutubta shaaficiyada kale saasa ku wada taalla laakiin xadiis saxiixa oo sunan lilbayhaqi sunan alkubra lilbayhaqi ku yaala oo sheekh alalbanina soo naqlinayo sanadkana waa saxiixa uu leeyahay wuxuu leeyahay laa ictikaafa ila fi halaatat masaajid saddexda masjid waxaana in ictikaaf male saddexda masjid ulilka ku jira marka almasaajid haddiiba xadiidka u fasiray oo saddexda masjid ku fasiray khalaas waa ictikaafa oo masaajidan ay leeyihiin lamaarka ninka inuu ictikaafo raba deesadiisa ha qaato allah u barakeeyo makaa kusoo ictikaafo masjidka xaramka xaram almadani masjidka nabiga ha ku ictikaafo hadduu heli karo baytulmaqdis ha ku ictikaafo weliba waxaa afdala inuu xaramka ku ictikaafo ayaa afdal u ah waa ka xarameynka inuu ku ictikaafo ayaa afdal u ah weliba xaram almaki baa sii fadli badan marka ictikaafkan aayaddu ay sheegayso oo jumhuurtu ay leeyihiin masjid walba weeye xadiidkaanaa fasiraya marka iskugu goonin ictikaafyadan haddaad rabto inaad ictikaafto haye qarashkaa qaado allah kusoo aruuri wabilahi tawfiiq ya aliyada ayaa sheekhu soo aliyey waa masalo fiican aad iyo aad dadka caamada in badanoo kamid waxaa arkaysa kuwa indhihii caddaadeen aad arkaysa sida aliyada utufaayeen beef beef uqaayaan aliyadu waa noloshaadi weeye aliyada kasoor laguma dhihin alimsaaku can iطacaami washaraabi wljimac yal can ariiq laguma dhihin marka candhuuftaada ha iska tufin ha waa naftaadi waaye ha iska tufin candhuuftaada lak candhuuftaada wax dhibaataa ilaada lama arko ha iska tufin maxaa tiri sheekh taajudka taajudka tobanka dambe lagu celiyey horta awalan nabiga sala la alay slam wuxuu yihi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dembi qofkii ramadaan quma iimaanan waxtisaaban u quma waa loo dhaafaa dembigiisa kii hore waa loo dhaafaa dembigiisii hore waa loo dhaafaa tobanka dambe waa tan hadda hadda aan akrinayna nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu u dadaali jiray sidiisa u dadaala inta dambe idan laakiin laba salaadood oo la yiraa salaatu taajud iyo salaatu taraawiix la kala yidhaah weli sunada kuma aanan arag ay laba salaadood oo magacooda la kala salaatu tahajud iyo salaatu taraawiix oo masjid keligii lagu wada dukanayo sunnada kuma aanan arag waxay ku sugnaa jireen a'imadii muslimiintu waxay ahaayeen salaadaas taraawiixda in la dukado oo masaajida lagu dukado guryaha aan lagu dukan horta ko sababta waxa weye salaada taraawiixdu markii hore haddii nabigu dan darteed uga tegay umarna soo nooleeyey waxay kadib noqotay shicaaru ahli sunnay noqotay dadka ahlu sunnaha calaamadoodiiay noqotay iyo raafidada calaamad la-aantood ha dadka aan sunnadaas aan oogin raafidada ha leannu waxay leeyihiin cumar iyo cumara qabay leeyihin cumarna wuxuu qabay ayagu hadda agtooda waa dalaalay ka mid yahay ayaga agtooda marka shicaar ayba ku kala baxaan ahlu sunnaha iyo shiicadu waayo salaadan ayada marka masaajida waa in lagu tukado waana in la dheereeyo ayada ayada hala dheereeyo hala bilaabo fiiskii ilaa iyo maaragtay sucuurta agteeda hala gaaro ayada ay qolay tukanaysa haddii kale fiiska hore soo kaasa khalaas danaha qabso hadhow markaad soo kacdo gurigaaga waxaad ku tukan horta iskaga tuko haddaa qur-aanku arso ku akriso haddaad tasbiixso kad ku tasbiixso laakiin laba salaadood ma jirto waxaan kaloo ayana jirin waxaas masaajida lagada famaqle ee qur-aanka dadka lagu dhibaayo ummadaha kaleo musalliinta ah lagu dhibaayo iyo kuwa hurdaaya ayadana baadil la asal laho waa bidca wey nabiguna alayhi salaatu wasalaam wuu reeba arrinta ayada laa yu'di bacdukum calaa bacdin maaragtay biljar bilgaraaca ay laa yajhar riwaayana u jirta yuusan la jahrin qaarkii qaar kale kula jahrinna waa jirta ayadan midna waxa leeya yausan isku dhimin ayagu marka waxaa la rabaa dadku inay anaanin rabaan lama rabo masaajida a'imadooda quraadooda waxaa laga rabaa inaysan masaajida kale iyo dadyawga kale oo guryooda ku jira aysan ku dhigin qiraa'adooda iyo masjidkooda iyo dadka la dukanaya ay maqashiyaan qiraa'adooda laga rabo dadka kalena aysan ku dhibin wabillahi tawfiq ha
kii badda ku dhex jira ha kalluumaysataa waxay leeyihiin maaragtay biyaha laga jibinay geesan ku dhex jirna badda
biyahaas hadday afka ka galaan oo ay joofkooda galaan waa ka jebinaysaa ahe afka hadday galaan oy caloosha uga buuxsamaan waa ka jebinayaa soomka waa dadka badda maarata quurso oo wax soo jallaabay waa kaas
dhiigga la iska qaadayo ha dhiigga la iska qaadaya su-aal kala timi dhiigga la iska qaadaya isagoona laa baasa bihi wax dhibaataa ma laha dhiigga la iska qaado saaka dhiig laga qaado faxsi lagu sameeyo wax baasay leedahay iyadana ma jirto ya waa shubi karaa waana lagu shubi karaa xataa ha wixii taqdiyaa la diidaa qada- cunto in wax laga siiyaa la diidaa laakiin dhiig lagu shubayo lama diidaayo cirbad lagu diraayo lama diidaayo
hortaada taala hortaada ma hortaada taala mise guriga jirta hortaada hadday taalla waa cune ha ka awso xaajadaada yam yam tilgeli ha hadooni laakiin ya falabaa sokorta falabaa sokorta waa nafaqaade qofka tartaax xildoo laga sina wixii ay calool ka rabtay ba haysataaye qofka qida taamawa waa jebinaysaa laa shak falaba sokora iyo mid cusbaa waxaasana taqdiya noqonaya qofku macnaha way caloosha ka rabto o dhan ay keenaysa salaad taraawiix laba ragcadood mi ah salaada taraawiix waa koo iyo toban ragcado sida caaisha radiallahu canha ay tiri ma kaana yaziidu sala allahu alayhi wasalama fi ramadaan walaa fi gayri ramadaan ala calaa ixda wacishriin aw cashar ragca koo iyo toban ragco nabigu ramadaan iyo kayrkiis kama badi jirina tir marka salaad taraawiix waa koo iyo toban ragco afar ragcoo la dukanaya waa la- waa laga baxaya afar kaleo la dukana waa laga baxaya saddex witarana markaa lala imaanaya koo iyo toban kas waa ka
hay hay
haye ha ha joofka miya joofka joof haddaad maqasho la sheegayo waa meeshaas hunguriga laga bilaabo ilaa caloosha wa ilaa xudunta
ha tanka waa ku jira madmadadii waa haddaa haddaa isku waa dayso gudbaya gudba joofka galaya ha waa galaan joofka waa galaan ha hunguriga ha wakaas laa bas joof maaha maskaxda joof maaha maskaxda ha waa kaas waa hunguriga kaliya bas goojada dhigta waa lagu shuba karaa laa bas بدعوة يقسم على بدر